inkasta oo xanuunada maskaxda ku dhaca ay la mid yihiin xanuunada kale ee jidhka intiisa kale ku dhaca haddana isticmaalka maandooriyayaashu waxay ka mid yihiin dhibaatooyinka soo dedejiya in qofka uu ku yimaado khalkhal maskaxeed inkasta oo aanay jirin daraasad rasmiya oo laga soo saaray dhulka soomaalida oo qeexaysa tirada dhabta ah ee xanuunada maskaxda ka qaaday maandooriyayaasha kala duwan ee dadka qaarkood isticmaalaan haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka isticmaalo qaadka sigaarka khamriga iyo maandooriyayaasha kale ay uga badan yihiin bulshada inteeda kale in uu ku yimaado dhibaatooyin la xidhiidha xanuunada maskaxda doctor cabdulqaadir takar oo ka mid ah khubrada caafimaadka ee dhinaca maskaxda islamarkaana ku dhaqan dalka britain ayaa ka waramaya waxyaabaha lagu garto xanuunada maskaxda gaar ahaan kuwa ka yimaada maandooriyayaasha runtii way badan yihiin soomaalida wuu ka badan yihiin wayna jiraan duruufaha ukakala u keenana way kala badan yihiin laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye qofku dadka la jooga inuusan dhegaysanayn dhaqankiisa oo dhan baa laga garan karaa calaamadaha ugu waaweyn ee lagu garan karo maxaa ka mid ah calaamadaha ugu weyn oo lagu garto waxaa ka mid a wax la yidhaha hallucination oo ah qofku in dareemadiisao dhan khaldanaadaan hadday noqoto maqalka aragga taabashada iyo wax la yidhaha delution oo ah qof inuu fikrad khalada uu qabo oo aan laga baabi'in karin tan ugu daran mararka qaarkood inta laga sheekaysto ayaa isagii amar la siinaya waxaan ka hadlaynana waa wax qofkan xanuunka maankaa qaba isagoo keliya dareemayo maaha wax dadka kale u jeedaan bulshadeenuna ma fahamsana meeshaas laftigeedana w meesha badanaa ay isaga dhacaan dadka xirfadda caafimaad kale iyo qolooyinka cilaajka wax ku daweeya qofkii markii oo in lala hadlayo dareemo ou hadlo oo isla hadlo oo gacmaha tuuro qolooyinka cilaajka iyo dariiqaas mara waxay leeyihin qofkan jinni baa ku jira jinni baa ka hadlay qolooyinkan caafimaadkuna waxay leeyihiin qofkan psychosis baayo in la daweeyo runtii waana wax u baahan in laga wada shaqeeyo khadre axmedna waa dhakhtarad dhinaca maskaxda ku takhasustay oo degan dalka sweden waxay ka hadlaysaa dhibaatooyinka soomaali badan ka haysata isticmaalka maandooriyayaasha iyo xanuunada kala duwan ee ka dhasha daraagiska qaadka ka mid a anfatamiga ka mid a koka-inka ka mid a xashiishka ka mid a khamrigoo layska badiya ayaa keeni kara qofkaas inuu mataqaanaa hallucination noqdo wax maqlo wax arko xanuun kale waxaa laydhaha schizophrenia schizoaffective balakaa kale la ydhahdaa waa shaki waa aggressive badan qofkaas inuu caradiisii dabeecadiisu aada u xumaato inuu shaki shaki fara badan sameeyo inuu tuhuma dad aan waxba ku sameynin waa waa noocaas asna keenaya inuu waaqicii ka herguuro uu waaqicii kale oon oon run ahayn uu isku sheegtayaan bas kaga dhaadhiciyo waan gartay marka qofkii markuu calaamadaha iyo xaaladaha lagu arko qaabka ay bulshada uu la nooliyay uga falceliyaan ama qoyskiisa ha noqdaan ama bulshada kale eh saameyn inteleed bay ku yeelataa xaaladda caafimaad inay kasii darto soomaalida dhaqankooda ayaa ahba xanuunka maskaxda ku dhaca iyo cuduradan ku dhaca maskaxda ceebbabuu taqaanaaba waa qof waalan waa qof xanuunsan waa qof asalkiisu xanuusnaa waa qof jimanle bay ku leeyihiin waa qof maaragtay faraacintiisu xanuun kasoo jeedo marka ceebbab u taqaanaaba qof xanuunsan amba wax ka siin yihiin amba si kale dee maskaxda looga haysto hadii la arko horta say say u agsibta gareeyaanbaa horta marka ugu horeysa ku adag in qofkanu uu xanuunkanu caadi yahay uu maskaxda ku dhacayo hadduu daawo helay ka fiicnanayo taasa horta ku adag inay liqaan ta koowaad weeyaan ta labaad inay dhakhtarka u tagaan caawinaad weydiistaan way way ku adagtay ta saddexaad in bulshadii wax loo wacyigeliyo amba wacyigelinta wax ku qaata way ku adagtahay qaadka ama jaadku noocyo kala duwan oo uu leeyahay waa kuwo dhulka soomaalida si weyn looga isticmaalo waxaanu inta badan bulshada ku keenaa hoosu dhac dhaqaale waxsi fara badan saacadaha shaqada ama waxbarashada oo qofku haleeli waayo iyo xanuuno maskaxeed oo ka dhasha isticmaalka maandooriyahaasi qaadka ama jaadka loo yaqaano sheekh maxamed sheekh cumar dirir oo ka mida culimmada waaweyn ee soomaalida ayaa dhowaanahan bilaabay inuu meelaha miyada iyo magaalooyinkaba u baxo si uu dadka uga wacyigeliyo dhibaatada maandooriyayaashu ay leeyihiin waxyaabaha khatarta ummadda ku haya waxaa ka mid a wixii duulimaadkaga ah caqliga caqligu waxa u qaalisana ilaahay uu siiyo weeye diinta kadib allah inoo caafiyo dadka waalaneh bal qofka waalan ka warraba muuqaalkeebuu leeyahy qofku hadduu waasho oo caqligii uu ka waasho culayska u badan buu ummadda saaraa waali casoo sideedii u socota ayaynu soo waaridaynaa lacagna waynu siisanaynaa weliba lacagteennii baynu ku iibsanaynaa yana ayaan daraahayn walaalayaal waalida la soo iibsanaya waxaa ka mid a balwadda dee iminka waxaa aada iyo aada u yaab badan saddex arrimood inay sukeen raaceen jaadkii iyo sigaarkii iyo khamrigii oo imanaya maxaa dadkii u hadhaya dee waxbaba geesta kale dadka ay eheladoodu xanuunsanayaan amaba xanuunkaasi dhimirku uu ku dhaco ayaa dhibaatooyin joogto ah la nool waalidiin haween u badan oo ku dhaqan gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ee soomaalidu u badan tahay ayaa dhowaan iskugu yimid shirar ay kaga arrinsanayaan dhibaatooyinka muqaadaraadka iyo weliba maandooriyayaashaasi kala duwan ee qaadka iyo khamrigu ay ka mid yihiin magacayga waxaa waaya khayra cabdulaahi annaga imaamyaalka ka imaaday dhawniyi iyo imaamyaalka rebajeer waxaan ka hadalnay muqaadaraadka magaalada ka socda iyo waxaan ka hadalnay in imaamyaalka maanta aan isu imaadna waxaan ku heshiinay sidii lagu soo dabargoyn lahay muqaadaraadka iyo maxay aheetee qamridan meel kasta lagu gadaaya oo guryaha soomaalida inta ay ku jiraan dadka ay karaysteen handala ay qamri ku gadaayeen aan ka hadalnay si loo dabargoyn lahaa iyo ilmaheenna halaabsan loo ilaalin lahaa aan ka hadalnay jaadku keli kuma aha dhibaatada haysata dhallinyarada soomaalida gobolka waqooyi bari waxaa jira geedo kale oo ay dadku cunaan oo waxyeello caafimaad iyo dhibaatooyin kaleba ku ah bulshada qaybaha isticmaalaa xildhibaanka laga soo doorto gobolka waqooyi bari ee dalka kenya mudane deeqow oo dhowaan v o e da la hadlay ayaa sheegay inay jiraan geedo kale oo ay dhallinyaradu isticmaalaan soomaali waddankan joogto iyo meelay joogaanba waxaa lagu imtixaamay bahalkaasayto la dhaho moqoqaa iyo qaad moqoqaaga qaadku ka xuri marka waxaan rabnaa ummadda meelay joogaanba inay arrintaasayto ka hor tagaan sidii loola dagaali lahaa qaadkaasayto maxaa yeele baalkaa waxaa cunaya ilmo shan iyo toban jir ah lix iyo toban jir ah toddoba iyo toban jir oo hadda iskuul aan dhamaynin oo fikraddooda il baalkaasayto loogu mashquuli marka waxaan leenahay arrintaasayto soomaali haddaad tihiin afkan annaku nagu yaallaa dowladda hadday tiraa qaad baalkaa waa xalaal afka annaku nagu yaalla lacagtana annakaa iska leh wax nagu laasimayo ma jirto jaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyayaasha mamnuuca ka ah waddamada reer galbeedka iyo badi waddamo kale oo ku yaala asia taasi oo loo sababaynayo inay u arkaan in khatarta jaadku ka badan tahay ta maandooriyayaasha kale